shirka shan iyo tobanka march aan ku dhawaaqnay waxaa saldhigiisu ahaa waxa aan ka hadda ka hadlaayay wax la mida bal dadka soomaaliyeed ee reer puntland inay isweydiiyaan oo oo ay ka hadlaan midnimadooda si u adkeyn lahayn dowladnimadooda siday u dhowr lahaayeen nidaamka kow iyo labaatanka sane aan kusoo soconnay ee habka reeraha ah aan uga guuri lahayn oo nidaamka dimuquraadiyado hadda lagu dhawaaqo la wado ay dadku isula qaadan lahaayeen shirkaas waxaa dhici karta in wax badan laga fidiyey laakiin waxa ugu weyn oo ka hadli doono waxa way dadka reer puntland danahooda inay kaga hadlaan inay xuduudahooda iyo dugaa degaanada ka muuqan ay ka hadlaan in caqabadaha maamulada maamulka dhexdiisa ka jira ay kaga hadlaan in sida ay u rabaan puntland inay usii socoto inay dadku iskala hadlaan marka taas waxaan rajaynayaa shirkaas runtii waxaan u aragnay inuu yahay shir waktigii ku habboonaa yimid dowladduna waxay diyaar u tahay inay insha allah sida ugu fiican u qabato